asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duur wanaagsan dhegeystayaal idilaantiinba meel walba oad joogtaan kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oon uga hadlayno xadgudubyada caruurta markaasi loo geysto ama badqabka caruurta iyo sida markaasi loo ilaalin karo ama looga hortegi karo xadgudubyada loo geysto waayahay isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijkan waxaa marti igu ah aadan saciid cumar oo ka socda hay-adda l w f gaar ahaan qeybta ilaalinta badqabka biniaadamka iyo sidoo kale maxamed sheekh cabdulaahi oo isagana ka socda isla hay-addaasi l w f waana madaxa ilaalinta badqabka ee bulshada barnaamijka ayay labadaba marti igu yihiin oo idin soo dhaweynaya marka hore si guud haddii aan u gudagalno mowduuca miiska inoo saaran aanu ku hormaro aadan saciid waa maxay xadgudubyada caruurta loo geysto
masha allah aad baa umahadsan tahay bulshada marka hore waxaan rabaa inaan ogeysiiyo in barnaamijyahan yihiin barnaamijyo taxane isbuucan ka bixi doona maaragtay radio kismaayo ujeedada mawduuca maanta aan ka hadli doonana waxaa weeye mawduuc ku saabsan caruurta guud ahaan hadday ahaan lahayd xuquuqda caruurta ay leeyihiin iyo hadday ahaan lahayd xadgudubyada caruurta loo geysto ayaan rabnaa inaan maaragtay daqadaha yar aan wada joogno inaan ku falanqeyno haddii alyarada insha allah wa waa gartay waa maxay marka xadgudubyada caruurta loo geysto haddii aan u gudagalno isla su-aashaas
anigoo u yar hambeynaya saaxiibkayga haddii aan ka hadalno mara xadgudubyada aad bay u fara badan yihiin laakiin dhowr qodob baan rabaa inaan maaragtay yar dul istaago mid waxa weeye mid maaragtay tacaddi ku salaysan ama maaragtay xadgudub ku salaysan xagga jidheed micnaha oo in cuniga la jirdilo xadgudubka kale ee carruurta inta badan lagu soo waxaa ka mid mid ah xagga maskaxda ama waxaan loo yaqaano marka psychological abuse loo yaqaano oo xagga maskaxda waxaa jirtaa xadgudubka kale oo xagga maaragtay galmada ama faraxumeynta xadgudubka kale waxaa weeye xagga maaragtay carruurta oo lagu shaqaysto iyo midda ugu dambeysa maaragtay carruurta oo la dayaco dhammaan waxaa weeye maaragtay xadgudubyada carruurta soomaaliyeed ama dhammaan caruurta adduunka ku nool loo geysta inta badan waa gartay maxamed isla su-aashaas aan aadan weydiiyey haddii aan ku weydiiyo maxaad ku dari lahayd waa maxay xadgudubyada caruurta loo geysto dabcan maanta ah mawduucaan ka hadlayno aada iyo aad waad mahadsan tahay haddii aan ku yaro daro meesha iyada xagga xadgudubyada ilmaha loo geysto waxaa ka mid ah inta badan ilmaha ilmuhu waxaad arkaysaa marmar qaarkood oo lasoo jirdila ayaad arkaysaa jirdilka asaga cunug haddaad aragto jirdilan waxay muujinaysaa cunuga asaga ah in jirdil uu ka muuqdo oo loo geysto oo xaafadda ay tahay ama saaxiibadiis ay tahay taas ayada waxay muujinaysaa jirdil cunuga loo geystay teeda kale waxaan rabaa inaan ku daro xagga ilmaha lagu shaqaysto ayaan rabaa inaan ka hadlo inta badan magaaladeena kismaayo inta badan waxaa ka jira ilmaha in lagu shaqaysto oo loo diro caseeyaal loo diro qaar ay ka shaqeeyaan tagasi ay ka shaqeeyaan ay yihiin lacagta ay ka aruuriyaan marka ilmahaas intaasoo badan ilmo badan baa jirta yar oo loogu talagalay inay wax bartaan waqtigii ay wax baran lahaayeen ilmaha ayaga ah yaa lagu shaqaystaa waalidkood ayaana ku shaqeeya inta badan ama dadka mas-uulka ka ahaa marka waxayna taas waxay muujinaysaa in bulshadeyna ay aada ugu dhiiraneen ilmaha lagu shaqaysto macnaha in laga warhayo ayay fiicnaan dayacaad fara badanna ilmaha ka muuqato ilmo qaarkood waalidkood u dayaco dayacadda waxaa ka mid ah ilmihii oo iskool la geyneynin ama waxbarasho loo direynin ayay ka mid tahay intaasaan ku darsan lahaa oo inkastoo waxyaaba badan ay jiraan waqtigan uu nagu gaaban waayahay dabcan waa tahay aadan aan kusoo noqonaya aadan yaa u nugul tacdiyadaha ku dhaca caruurta aad baa umahadsan tahay inta badan markaan ka hadlayna maaragtay tacdiyada caruurta loo geysto dadka u nugul caruurta aadka ugu nugul waxa wey horta ilmaha darbijifka inta badan ilmaha aan hoyga lahayn ee wadooyinka maaragtay magaalooyinka inta badan daadsado waa dadka aad iyo aad ugu nugul caruurta kale u nugul waxaa weeye xarumaha caruurta la maaragtay lagu xanaaneeyo caruurta joogta laftooda aad bay maaragtay ugu nugul yihiin agoonta oo kale caruurta barakacayaasha ama maaragta kasoo jeeda qoysaska barakacayaasha caruurta naafada lafahantooda maaragta waxay ka mid yihiin caruurta aadka ugu nugul ee xadgudubyada inta badan maaragtay ku dhaco waayahay waa gartay maxamed ma jiraan sharciyo ilaalinaya xuquuqda caruurta
dabcan way jiraan sharciyo fara badan ayaa jira oo ilaalinayo oo waxaa jira sida united convention oo kaleetaa jirta xuquuqda caruuraha ayaa jirta oo oo macnaha la sameeyey twenty fifteen kii la sameeyey ayaa jirta child Waaya.
waxaa waaye child rights coordination waxaa la dhaho waaya xuquuqda caruurta 1989 haa, Waaya.
xuquuqda caruurta ku xilsaaran baa jirta waaya Ee, annaga lwf ahaana ee, waxaa anaga iyo wasaaradda waxaan ku guda jirnaa in aan macnaha dabdelgelino hadda waxaa jirta oo was- aan ka warsugayno ee, muxuu ahaa was- wasaaradda shaqada ee, sh- shaqada shaqaalaha in macnaha oo federaalka ay noo soo dabdelgeliso arrintaasna waan ku jirnaa in waa aan gartay soo saarno Mhm.
ee, sharci u gaar ah xaquuqda caruurta u gaar ah Ah.
waa waa waan gartay maxaa ku daraysaa Een, aadan haddaan ku yari jaro een, maadaama adduunkii jamacadda qurbaha ka dhexeysa markii ugu hore ay arkeen in xadgudubyo inta badan carruurta loo geysanayo waa tahay een, waxaa jirta maaragtay child right convention ama sharciga ah, xuquuqda carruurta ee Waaya.
caalamiga eh, Mm.
oo la hagaajiyay maaragtay kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii loogu Mhm.
talagala maaragtay dhammaan dadka een, ku shaqale ama dadka maaragtay een, carruurta inta badan ku howlan waaya inay u hoggaansamaan waxaa kaloo guul ah in dowladdeena soomaaliya een, labada kun shan iyo tobanka oktoobar Mhm.
ay ka mid noqotay maaragtay wadamada saxiixay een, xuquuqda caruurta Waa labada tahay.
kun shan iyo tobanka oktoobar ay ahayd dowladda soomaaliya Aha.
sharcigaasna waa la meelmariyey waa sharciga een, xuquuqda caruurta marka waa sharci een, la meelmariyey een, dowladdeena maaragtay waxay ka mid tahay wadamada saxiixay Waa gartay.
sharciga isaga Een, marka waxay waxay ku noqotay dowladdeena soomaaliya Mhm.
boqol sagaashan iyo lix wadankii lixad boqol sagaashan shan ay ahaayeen soomaaliya waxay ku noqotay labada kun shan iyo tobankii Waya.
boqol sagaashan iyo lix waa marka- waa- waan gartay Eh, maxamed een, yaa u geystaa eh, tacdiyadaha caruurta inta badan ee, tacdiyada caruurta ee, waxaa geysta ee, waalidiinta naftirkooda dhashaa geysan kara waaya ee, waxaa geysan kara qaraabada cunuga la dhashay macalimiinta yaa geysan kara ee, macalimiinta inta badan ee, ee, inta badan muxuu ahaa markii ciyaalka cunuga ciyaalka iskoolka loo diro oo waxaa laga yaabaa cunugii inuu waxyaabo badan uu tabanayo waalidka u wareysan waxaa la rabaa markuu cunuga iskuolka ka imaado ama dugsi a u dirto wixii uu soo bartay inaad wareysato aad ogaato cunugii saaxiib aa la noqoto marka wax- waxyaabo fara badan ayaa ka ogaan karta waxaa kaloo ka ogaan ka- waa laga ogaan ka- yeeli karaa ee, daryeela- daryeelayaasha caruurta oo kaleete waaya ee, qof walbay ahaan kartaa inuu cunuga waalidkiisa la joogin baa dhici kartaa inuu dad kale la joogo qaraabo kale ula jooga dhici kartaa waaya waxaa kaloo ku jirta ga- dadka ganacsatada naftirkooda waa waxyaalo ay u geysan karaan carruurta waaya Ee, Ma- waxaa la isweydiinayaa markay noqoto tan waalidiinta iyo macalimiinta iskuullada ama dugsiyada markay noqoto een, soo ka mid ma aha tarbiyadii iyo canuggii in la ababinayo oo la toosinayo soo ka mid maaha qaladaadkii iyo dembiye ka waaweyn intuu gal lahaa in la toosin lahaa saase inta Een.
badan waalidiinta iyo macalimiinta laga yaaba aad Ee, aad baa halkaas.
umahadsan tahay een, horta laba aan kala saarno een, dadka s- bulshadeena waxaan rabnaa inaan fahansiino waaya xagga tarbiyeenta caruurta iyo xagga xadgudubka waa laba shay kala duwan waa taa cuniga waa muhiim waalidka sababtoo eh, een, waalidka ayaa cuniga koraya Aha, een, tarbiyada cunigana laakiin wey, in cuniga lagu sameeyo wax ka baxsan biniaadanimada waa tahay tusaale ahaan cuniga in la garaaco Mhm.
shareecada islaamka hataa ma ogolo Waaya.
in garuunta u qaadato cuniga ama cuniga in la xirxiro oo geed lagu xiro la lalmiyo waa edbinaya Een, saameyn maskaxiyan baa ku dhacaysa cuniga markaasaa loo sameeya marka tarbiyeen ma aha waa ee tahay waa maaragtay xadgudub xuquuqda cuniga u lahaa Waa- diinta islaamkana kuma salaysuna midda kale Waaya.
marka een, arrimaha iyaga ee marka tarbiyada ma aha Mhm.
tarbiyada waxa weeye cuniga inaad maaragtay la hadashid waanisid la talisid adigoo aanan wax xadgudub aan u geysanin marka xadgudubka waxaan ka hadlay waxaa ka wey cuniga inaan iswaxbarasho la geeninba waa xadgudub waalidkaa ku sameynaya marka xadgudubka marka noocyo badan marka waalidka laga hadlayo micnaheedu maaha dee waalidku inay arurta maaragtay waaya dhibaatin badan ugaasa waxaa ka mid ah cuniga inaad waxbarashada u diidid Mhm.
waxaad ku xadgudubtay xuquuq asaasi ah oo allah subxaana watacaala waaya een, uu siiyey cuniga waa bini aadan dadka waxaa rabaa bulshada maaragtay inay aad noo fahanto Mhm.
bulshada cuniga uma arkaan inuu bini aadan yahay caruurta waxay ka mid yihiin aadanaha ilaahay subxaana watacaala uu abuuray ayay ka mid yihiin Aha.
marka xaq wuxuu u leeyahay waxa qofka weyn uu leeyahay xaq u leeyahay marka ilmo badan waxaa arkaysa xaafadaha lagu hayo ee waalidiinta xaafadaha ku hayaan aysan siinaynin maaragtay waxbarasho qaarkoodna hataa hadday xanuunsadaan aan goobaha caafimaadka la geenin lafteeda wax uga jiro marka Waaya.
een, aan kala saarno xagga tar- tarbiyada sida Waa- dadka u fahansan yihiin iyo waa- sida maaragtay waa ay waa tahay waan gartay Ee, marka laga hadlayo inta badan ee, xadgudubyada caruurta loo geysto su-aalo badan oo mararka qaar bulshada ay qabaan baa inta badan ay ka mid tahay ee, taas oo kale ay ugu horeyso Een, ka l w f ahaan ma sameysaan marka wacyigelino bulshadan aad ee, kula hadleysaan si looga hortago dhibaatooyinkaas maadaama bulshadu ay inta badan hadda la qabsanayaan wacyigelinada iyo waxsheegidda iyo in inta badan ee, aadna looga baraarugayo wacyigelinadiina ka waran kayeed ahaan aad iyo aad ayaa umahadsan Maxamed.
tahay Ee, wa- horta inta badan ee, wacyigelin aad iyo aad baan sameynaa Ee, maadaama ani hadda aan la shaqeeyo dadka bulshada aan aad oola shaqeeyo aan mar Mm.
walba la s- la s- la- la Waa- shaqeeyo waa tahay waxaan sameynaa ee, bulshada ee, muxuu ahaa waalidiinta lagu wacyigeliyo dhammaan noocyada ee, muxuu ah tacadiyada caruurta loo geysto nooc walba cunuga loo geysan karo waan ka waan ka waaninaa waan u sheegnaa waaya Eh, muxuu aha xagga muxuu aha cunuga waxaa laga yaabaa physical iyo mental ayaa inta maskaxiyan badan iyo jir maskaxiyan ahaan ahaan ama maskaxiyan ahaan ama jir ahaan loo geysan karo Waaya.
intaasoo il waan ka waan waan waan ka wacyigelin caruurta iskuullada waan ugu tagnaa waan la hadalnaa waxyaabihii dhibaatada u keeni karo iskuulka dhexdiisa ilmaha iskuulka dhexdiisa nafta kahor dhibaato way iskugu geysan karaan waa tahay inta badan wacyigelin baan ka sameynaa psychosocial support waxaa la dhaho oo xagga maskaxiyeen ahaan cunuga inuu firfircoonaado inuu dadka kale la dagaalamin inuu ardayda kale t- tixgeliyo macalimiinta Waa- tixgeliyo waaya.
macalimiinta naftirkooda waxaan u sameynaa training aan u sameynaa Mm, tababaro, wacyigelin baan waaya.
sameynaa tababaro Mm, waalidiinta iyo bulshada marka ayada aan la shaqeynayna tababaraan u sameynaa gooniya waa oo tahay ku saabsan caruurta sidii macnaha eh, xaquuqdooda loo siin lahaa u dhan yihiin ayagoo wax- wax- waxyeelana lagu sameyna caruurta Ah.
Marka intaasaan intaasoo dhan waan sameynaa ka- ka hayad ahaan waan sameynaa waa wa- waan gartay n wacyigelinada aad samaysaan waxaa laga yaabaa dad badan in ay haddaba eh, dhegeystayaashan dhegeysanaya badi ay naawilayaan in mararka qaar ay jeclaan lahaayeen meel idinkaga soo xiriiraan oo xogtii iyo wax badan ay helaan ma jiraan lambaro ee lagala xiriira hay-adda gaar ahaan lambarada gaaban ee u fududeyn kara ee laga yaabaa inaysan sintiyaal ama waxyaabo kale kaga baxaynin dhegeystayaasha maadaama dadkan dhegeysanaya dad dabaqado kala duwan ay yihiin oo muhiimna u ah ee barnaamijyada aad samaysaan ee wacyigelinada u badan xaggee lagala soo xiriiraa ilbadf aad baa u mahadsan tahay intaan maaragtay eh, lambarkaa gaaban aanan siinin bulshadana dhegeysanayso haye Een, xagga wacyigelinta markaan ka hadlayna wacyigelintu laba qaybood baa maaragtay aan inta badan u sameynaa mid waa mid joogte oo xagga saaxiibkay u ka hadlee in Aha.
waalidiinta horta la baro tacdiir dadka qaarkood dhibaatada carruurtay u geysanayaan umama arkaanba inay tahay xadgudub xuquuq een, xaqa u lahaa cunuga in la sameynayo Waay.
marka wacyigelin joogta aan arrimaha ka sameyno waalidiinta ama ha ahaadaan waalidiinta iskuulaadka ha ahaadaan ama ha ahaadaan waalidiinta bulshada een, ka timaada ha ahaado kuwa wacyigelin joogta aan ka sameyna jirta waxaa kaloo jirtaa maaragtay ka hortag sababta xadgudbadan ee waxay u baahan yihiin in laga hortago waxyaalahan u qareymayna ayaa jirta hadda wasaarada shaqada iyo shaqaalaha oo kale waxaa jirtaa sharci een een baarlamaanka mar dhow aan rajeynayo in maaragtay la geeyo ee Ah.
maamul goboleedka jubbaland waa tahay een si loo ansico sh- een sharciga shaqada iyo shaqaalaha caruurta in la shaqaalaysiin karo Aha.
sharciga ahaa een ka qayb weyn wuxuu ka qaadanaya in laga hortago tacdiyada ilmaha yarkoo la shaqaalaynaya ama hoteelada ka shaqaynaya arkaysid ama meelaha gawaaridoo kale waxay noqonaysaa sharci waalidka cunigaa dhalay laftiisa uu ku mutaysan kara maaragtay in in maxkamadaha ama qolyaha sharciga maaragtay inta badan hayo Aad iyo inay maaragtay la tigsadaan Waay.
marka sharcigaasoo kale waa waxyaalaha maaragtay adoon waxyaalaha ka mid waxa weeye xagga een in sharciyada caruurta lagu maaragtay baahiyo arrimaha lafteeda maaragtay sharcigan hadda aan kaala hadlay dowladda soomaaliya labada kun shan iyo tobanka ay saxiixdo kale waa tahay dadweynaha waan barnaa in sharciyada nooca ay jiraan khatarna ay ku tahay marka tilaabooyinka lafteeda waa tilaabooyin aan ugu talagalnay inaan ku dhinno ama maaragta aan ku titirno een, xadgudubida caruurta loo sameynaya marka haddaan usoo laabto qodobka ee hay-adda l w f lambar lagala xiriira lambar gaabana waxaa jira lacag la-aan eh ee, wax lacag uusan kaa goysanaynin Waaya.
hay-adda maaragtay ugu talagashay een, waa ko iyo labaan iyo ko toddobaatan iyo sagaal waa lambar wicitaan iyo gaaban fariinba een, qoraal iyo fariinba dadweynaha maaragta aan bulshadu ay noogu soo diri karaan waaya waana lambar gaaban wax lacagna maaragtay kaama baahno
waayahay gabagabadii barnaamijka ayaan eh, isla soo gaarnay Een, sidee looga hortagi karaa marka tacadiyadahan Eh, haddii aan maxamed siiyo marka hore Eh, horta muxuu ahaa inta badan eh, waad mahadsan tahay eh, horta shuruuca iyo xeerara xe- xeer ilaalinta caruurta waa in la sameeyo shuruucyo in la sameeyo weeyaan Eh, xeerarka habdhaqanka shaqaalaha caruurta ka shaqeeya macnaha meel walba in la- in la- la la dhaqaliyo weeyaan because hadda waxaan sugaynaa in eh, eh, baarlamaanka uu baasmariyo sharciga hadda uu kuu sheegay saaxiibkii aadan uu kuu sheegay waaya markii sharcigaa la keeno marka waxay ku noqonaysaa caqabad bay ku noqonaysaa waalidiinta ilmahooda caruurta usoo diraya shaqo inay usoo shaqeyn usoo diraya hadhow waxay noqonaysaa in dowladda ay la xisaabtanto hadda isla xisaabtankii iyo wixii ma jiro waaya dhibaatada keenaysa marka caruurta in lagu shaqaysto waxyaabahaasa ka mid ah Eh, marka eh,
waaya aadan aadan haye Ah, haddaan raaciyo maaragtay een, su-aashaada ee maaragtay sidee maaragtay looga Aha.
looga hortagi kara arrimaha waa run qodob qodobku ka hadla weeye waaya een, xagga xeerarka sababto xeerarka waxay fududeynayaan een, badqabka waxay ilaalinayaan badqabka carruurta iyaga waaya haddii xeer la helo qof walba dee wuu ka baqayaa oo wuxuu ogyahay in waxaan sharci ay yihiin hadduu sameyna maaragtay sharciga lala tigsanayo ama cuniga ha noqdo inuu la Waa tahay.
ama cuniga ha noqdo inuu la tigsado ama ha noqoto maaragtay een, hay-adaha ama maaragtay een, laamaha dowladda ee u shaqeeya maaragtay caruurta waaya Een, waxaa kaloo looga hortegi karaa maaragtay een, arrinkan een, habdhaqanka tusaalehaan hadda hay-adda annaga aan ka shaqeyna waxaa jirtaa child safe garden waxaa la dhaho een, sharciga ilaalinta badqabka carruurta qof walba oo hay-adda ay soo shaqaalayso qasab waxaa inuu sharcigaa saxiixo waaya si uga mid noqdo shaqaalaha sababto maadaama aan la shaqeyno caruur waxaana laga ilaalinayaa maaragta caruurta inaan dhibaatayno qodobadii haddii aan ka hadlayna macalimiinta way ku jirtaa shaqaalaha laftooda qayb ayay ka noqon karaan inay dhibaateeyaan caruurta marka sharcigaas een, hay-adaha iyo dhammaan een, dadka ku shaqale maaragta arrimahana isaga eh, waa inay sharciyada noocaas oo kale ay seexaan Een, midda kale in la helo maaragta qorsho een, hirgeline oo maaragta ilaalinayo wasaaradaha ku shaqale Een, arrimaha kale waxa weeye een, xagga in la sameeyo maaragta xafiisyo bulshada gudaheeda laga sameeyo oo caruurta maaragtay mar walba la socon kara dhaqdhaqaaqooda ama maaragtay dhibaatooyinka loo geysan karo si maaragtay ee, looga hortago marka dhammaan tillaabooyinka haddii la sameeyo een, hay-addeenna waan ku tala jirnaa marka saan usii xoojin lahayn kanala shaqayn lahayn maaragtay wasaaradaha inta badan ku shaqale arrimahan caruurta inaan kala shaqeyno iyo hay-adaha een, caruurta maaragtay een, la shaqeysa dhammaantood saan u xoojin lahayn waan gartay gabagabadii aan soo gaarnay een, maxamed haddii aan ku hormaro maxaa bulshadan dhegeysanaysaa usoo jeedin lahayd Waya, adane Een, waxaan kusoo gabagabeyn lahaa xikmad waxaa jirtaa odhanayso een, haddii aad rabtid toban sano oo barwaaqe eh, een, waxaad beertaa maaragtay een, waxaad beerataa maaragtay haruur iyo galley waxyaalahan qodobka eh.
Waya, haddii aad boqol sano inaad noolaato rabtan waxaa la yidhi waxaad beerataa maaragtay geedo oo mire sida cambada iyo waxyaalaha lamid eh waya, laakiin haddaad rabtid kumanaan sano inaad noolaatid mhm, invest your children mhm.
caruurtaada maalgasho Waya, micnaheeda oo eh badqabka caruurtaada inaad ka shaqaysid caruurtaada inaad wax bartid wata.
caafimaadka ka shaqaysid sababta berri caruurtani waa dadkii maaragtay bedeli lahaa marka bulshada waxaa ugu baaqaya ilmaha in maanta maaragtay fursadaha yaallo in looga faa'iideeyo Waya.
badqabka caruurtana aad iyo aad looga shaqeeyo waa tahay dhegeystayaal inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkan gaarka ah oo naga hadlaynay ka hortagga xadgudubyada ka dhanka ah caruurta barnaamijka waxaa marti igu ahaa aadan saciid cumar oo ah ee, qeybta madaxa qeybta ilaalinta badqabka ee bini aadamka ee hay-adda l w f iyo sidoo kale maxamed sheekh cabdulaahi oo ah madaxa ilaalinta badqabka bulshada l w f waa mahadsantihiin dhammaantiin waa idinkaga mahadcelinaya ka qaybgalka barnaamijkan barnaamijkan oo ah taxane ee bulshadana ay wax badan ka faa'iidayso qaybaha kale ee barnaamijka ayaa noo balan